walaal meeshan waxa weeye maraakiib kalluumaysi ah waa jirtaa in lagu hayay oo eraan laga leeyahay oo deegaanku uu gacanta ku hayay waxa weeye dhalinyaro madani ah oo macnaha waxa weeye deegaanku uu u xil saartay in ay soo qabtaan oo cadowga ay gacanta kusoo dhigaan ayaa gacanta kusoo dhigay deegaanka ayaa taladooda hayay waxa weeye labadii markab mid ayaa askartii ciidamadii madaniga ahay oo deegaanka ahaa afar nin oo askartii ka mid a la tegey oo waxa weeye dib u qabsaday walaal waxa weeye marka tii markii uu fakaday midii hartay markabkii kaloo haray ayaa baroosiga goostay baroosiga ayuu goostay u yaalay adinkaa laydinku eedeeyey in dhinaca xeebta aada usoo kaxayseen oad usoo dhaweyseen oo biyihii aada kasoo saarteen maya walaal wax jira ma ahan annagu muddo ka badan saddex bilood oo dabaylaha ugu xooga badan oo ka dhaca qariyadan aan macnaha ku nool nahay waxa weeye oo la yidhaahdo dabaylaha xagaaga la yidhaahdo sida aan ugu celi jirna badda oo baroosimada macnaha baraawiis badan oo fara badanay hore u goosteen waan macnaha aada baan uga dadaali jirnay midda tagtay ayaa macnaha qalabka lagu sameeyo baraawiista laheyd middaanna waxa weeye ma uu ka halaysnay cilada ayaa ku jiray macnaha qalabka wax lagu alxanto ama baraawiista lagu sameeyo annagu waan ka dadaali jirnay in aysan caarin wanaag midii caafimaad qabtay markii ay macnaha goosatay middan baroosigii ayay goosatay wayna soo caarisay labada maraakiib labada haddii la yidhi ayaga ayaa caarisiiyey wax ka jiraahu ma jiraan wa waa ta qariyada ku nool oo dhan ayaad ka wareysan kartaan in aan muddo kula dagaalamaynay inaysan banaanka u dhicin walaal marka waa been abuur haddii la yidhi ayaga ayaa caarisiiyey karaani labadan markabba gacantiina bay ku jireen sidee bay ku dhacday in markabkaas uu idinka baxsado oo shaqaalihii ay idinka maaragtay awodaroonaadaan afar burcadbadeedana hore loo sii wato walaal burcadbadeed ba haddii aad tiri annagu burcadbadeed ma nihi rag naga maqanuna ma ahan burcadbadeed waxa weeye ma ahan shalay wixii aada maqlaysay ood caalamkao dhan uu maqlayay ama aada aragteen in aada maanta borobagaan loo bedelo wax ma ahan wanaagsan waan ka xunaha taas maxaa keenay ha laga fiirsado waa cambaarayn baan u soo jeedinay ciddii nagu sheegtay magaca ah deegaankao dhanayna u gafayn oo macnaha ay cambaareeya maxaa marka arrintaa keena marka arrintaas maxaa keenay in markabkaa uu baxsado oo shaqaalihii markabkaa saarnaa oo adinku aada gacanta ku heyseen ay idinka awodaroonaadaan maxaa keenay
wallaahi taa waxa weeye ciidan waxa weeye su-aasha haddii aan kaaga jawaabo waxa weeye wax kastaaho way dhici karaan xukunka rabbi ayaa wax kasta macnaha ka weyn askartan afarta ah ciidanka ayaa waktigaa qaybo kamid ah fasax ku maqnaa xooggiisii looguma talagelin ciidanka intaa la eg inuu waktigaa hayo taliyihii waktigaa gacanta ku hayay ayaa micnaha xoogaa xagal dabac ah sameeyey sidaas bay ku dhacday
waa tahay marka hadda markabkan aada haysaan iyo shaqaalahan iiraan u dhashay waa imisa shaqaalaha horta
wallaahi shaqaaluhu middaa shaqaalaha aan hayno shaqaalo kow iyo labaatan ah ayaan gacanta ku haynaa afar askari oo waxa weeye muwaadiniin ah oo waxa weeye cadowgaa macnaha aan ka qabanay baddeenna xeebteenna ayna waxa weeye dib nooga qabsadeen way naga maqan yihiin
dabcan hadda ma hoobyo ayaad ku haysaan mise markabka iyo shaqaalahaba waxaad ku haysaan deegaanka ceelhuur markabka iyo shaqaalaha deegaankii aan horay uga qabanay oo ay biliqada weerarka ah ula soo bareereen ayaan gacanta ku haynaa aan macnaha dadka iyo markabkaba deegaankee ayaad ku heysaan shaqaalahan iiraan iyo markabkooda
deegaanka aan hore uga qabanay ood maqlayseen oo la yidhaahdo ceelhuur waa tahay marka muxuu qorshiinu yahay qorshaheenu wuxuu yahay waxa weeye cadowgaa soo weeraray dalka oo waxa weeye deegaanku isu xilqaamay qaybuna ay hadda naga fakatay oo waxa weeye dhallinyaradii cadowgaa macnaha jilibka u dhigay ay la maqan yihiin oo ay dib u ceshteen qaybna aan ka hayno in aan la sugano xakuumadeenna macnaha hadda dhalatay oo bilaha yaro ay ka soo wareegeen waktigii ay macnaha in ay ka shaqeydo deegaankeen aan gaarino oon gaarsiino ayaa ujeedadeenu markabkan iiraan iyo shaqaalaha la haysto ma madax furashaa hadda laga doonayaa mise arrimo kalaa jira walaal wax kale ma jiraan waa la ganaaxayaa ganaax Maxaa- sharci ah maxaa lagu ganaaxayaa marka magaalana la sugaynaa baan ku iri horaan kugu sheeg markaad ganaaxaysaan adinkuma dowlad baatiin maxaa ku ganaaxaysaan se waxaad dee walaal waxaa wanaagsan sida hadalka aan kugu iri in aad u maqashid oo aad macnaha idaacadda aad meediaha uga sii daysid ee ma ahan inay meelaysa jirin aad ii dhigto waxa weeye macnaha xakuumad baan la sugaynaa baan ku iri xakuumadeena xuk- macnaha se waa xukuumadee ka dhisan oo waktiga een, dhow macnaha oon hadda soo dhaafna la dhisay oon soo gaarin deegaamadeena waktiga ay soo gaarto in ay xakunto een, waxa weeye oo xakun sharciya la saara baan sugaynaa baan ku maxaa soo jeedinaysaa marka hadda waxaan ku baaqayaa een, propagaanka een, qolooyinka wada horta in ay naga daayaan een, horay markii aan usoo qabanana waan sheegnay haddaan nahay deegaankan in een, dhallinyarada een, soo qabatay aysan ahayn burcadbadeed in qaab deegaan cadowgan in layska qabto loogu istaagay dadka waxa weeye iyo dalka iyo deegaanka yaan laga been sheegin arrintaana waxa weeye sharci ayay mari doontaa insha allahu in aan gaarsiinaana aan macnaha boqolkiiba boqol ku rajoweyno